أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن كسور دحجرني سورة ashuura can siinqaaf waxaan joognaa qowluhu tacaala istajiibuu lirabbikum marka alle subxaana wa tacaalaa uu nooga soo sheekeeyey qiyaamaha iyo gaaladu waxay la kulmi doonaan in cadaabka loo bandhigi doono wa taraahum yucraduuna calayha khaashiciina min addulli yanduruuna min darfin khafiy waxaad u jeedaa in naarta inta loo soo bandhigo ay isha ku xadayaan iyagoon indha sii karin indhaha sii karin iyagoo dulaysa markaasi muminiintu leeyihiin dadka khasaaray waa dadka naftoodii jahanamo ku dhumiyey oo maaragtay khasaaray markaasuu alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala war haddaba intaan waxaas iyo dhibaatada intan idinsoo gaarin oo mushkiladaa aysan idinku dhicin istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiina ajiibo inaad caabuddaan oo tawxiidka aada qirataan ood rumaysaan oo alla subxaana wa tacaala aada caabuddaan ku ajiiba alla subxaana wa tacaala min qabli an yaatiya intuusan imaanin ka hor yowmun dharaar intaysan idinku imaanin laa maradda lahu wax celin kara oo hor istaagi kara aysan jirin ma garat yoomkaasoo minallaahi ama minallaahi ilaahay wax ka hor istaagi kara aysan jirin maalin wax horsaagi karin oo alla uu qadaray ee cid dhihi karta ilaahay subxaana wa tacaalaa maalintaa ha joojinin ma jirtaa la leeyahay maa lakum idiinma sugnaanin yowmaida maalintaa min malja-in meel lagu gabaad ma sugnaanin malja iyo meel la gabaadsado iyo cid laga magan galo dowlad la magan galo cid kaloo xoog laho alla laga magan galo ma jirto wamaa lakum idiinna sugnaaninoo min nakiirin inkiritaan aada dembigiina aada inkirtaan idiinma sugnaanin ama qof ilaahay ku inkiri karoo dhihi kara dadkan ha xisaabininoo qof walbaa camalkiisa ha ku qaadin ma jiro macnaa alinkaar yacni master oo kale waa marka halkan ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan markii uu qiyaamihii uu ka soo sheekeeyey ayuu leeyay war dulliga iyo foolxumada gaalada qabsan doona waa u jeedaan haddaba intay goori goor tahay uusan maalintaa isku imaanin ilaahay ajiiba oo dacwada idiin soo jeeda calaa lisaani maxamedin sal allau caleyh wasalam oo ilaahay inaad caabudaan oo keligiis waxdaanihiis aada rumaysaan oo nabiga raacdaan oo qur-aanka aada rumaysaan oo qiyaamo rumaysaan u camalfashaan u camalfalataan oo cadaabka maalintaa u kortaan u shaqaysta sababta waxaa weeyaan maalintaa haddii ay timaado qof meel uu ku gabaadsado mala ilaah kaloo la maarata yani ilaahay kaa dhici kara mala meel xisni iyo dhufays lagu dhuuman kara lama arko ma garate dunuubtiinana ma inkiri kartaan oo ma dhihi kartaan waxaan ma samayno ilaahay waa idin jeeday subxaana wa tacaala malaa'igtana waa idinka qoraysa xibnuhuunana hadhow waa idinku markhaati furayaanoo inkiraad ma heli kartaan marka asbaabu najaad ma jirto ilaa ilaahay cibaadadiisa maahan marka taa waxay ka tunaysaa allah subxaana wa tacaala addoommadiisa ugu naxariisto ugu digay oo dhinac walbaba wax uga sheegay istajiibuu ajiiba lirabbikum rabbigiin min qabli an yaatiya intuusan inku imaanin yoomun maalin laa maradda lahu wax celinaayo aysan jirin yacnii raddiga radda yarudda ay ka timid maalintaa wax celi kara oo horjoogsan kara maalintaas ma jiraa laleeyahy lahu maalintaas min allaahi alla wax ka celi kara ama maalintaasoo ma garata ilaahay subxaana wa tacaala wax ka horjoogsan kara aysan jirin ama maalintaas ilaahay xaggiisay ka ahaato allaa riday maa lakum idiinma sugnaani maalintaas min malja-in meel gabaada dhufays iyo magangal lagu dhuunto wamaa lakum idiinma sugnaani min nakiirin inkiritaan marka inkaar bimacna almasdar waa ma garata marka waa masaadirta ay sida ay yidhaahdaan yacnii cadiir oo kale bimacnaa cudurdaar oo kale waa marka cudur cadiir macnaa cudurdaara laga wadaa nakiir sidii isim faacilay u socotaa sifa mushabaha laakiin bimacna alinkaar wey wax ink aada inkiri kartaan oo dunuubtiina aada inkiri kartaan ma jirtaa la leeyahay marka baydor u daliishado wuxuu yidhi isagoo nin qolo ka hadlaya aada moodo xaalad anaga soomaaliya oo kaloona haysata cadiiri lxayi min cudwaana kaanuu xayata alardi baqaa bacduhumu calaa bacdin falam yarcow calaa bacdin faqad adxow axaadiida birafci alqowli waalkhafdi isagoo cadiirkaasoo ka wada cadiir bimacnaa cudurdaar waa sida nakiir macna alinkaar marka beydkaas u daliilshaday cadiir alxay qoladaas oo min cadwaan la yidhaahdo cudurdaar u keena waxaad samayseen waa qofku markuu intou wax sameeyo ayaa la yidhahdaa maaragtay haati cadiiraka cudurdaarkaaga keen marka waxaa la yidhi bal qoladaanu cudurdaar keena kaanuu xayata alardi nimanka cadwaan la yidhaahdo dhulka abeesiisaan macnaa niman laga baqoo diracyaali ahaayoon adduunkao dhan sanka qabtoo say dhareeyay laakiin maxaa ku dhacay baqaa bacduhum calaa bacdin ayagiiyo isku qooqo isku gardarso huf iska dhigay falam yarcow calaa bacdin mid mid u tiro lama arko qabiil walba qabiilkii nilba walaalkiiso midida daray faqad adxow axaadiida birafci lqowli birafci lqowl walkhafdi sheeko oo lagu maahmaahay noqdeenoo codka haddii kor loo qaadayo hoos haddii loo qaado soo maanta soomaali kuma rugweynayso nimankii intaas cadowga igtisaaxay oo gurihiisii ugu galay ee adduunyada jeyshkooda iyo dowladoodaba caalamkaba maanta lamid oo caalam thaalit wax badan ka horeeyay soo maahan adduunyada laga cabsan jiray ayagii markay iscoleen qof walba wuxuu leey arag soomaali fiiri say noqdeen bal fiir ninkan wuxuu ka sheekeynaa qabiil ilaah intuu xoog siiyay iyagu intuu isku soo noqday ee awal dhulkooda aan wax daaqi kara aan la arkin wax soo haweysan kara laakiin ayagii markay huf iska dhigeen aadoon baa ku sheegay arag wax ku xunka ahaayo awal laga joogi waayo hadda waa kaas halkaasay maanta ma arkaysaa marka runtii waa abyaad xigmo ku jirto wuxuu yidhi cadiir alxay bal hadda soomaaliye bal cudurdaarkiina keena waxaa isku samayseen camal haddaan soomaali ku dabna oo min cadwaana soomaali aan ku dabaqn reer cadwaan ah kaanuu xayata alardi dhulka abeesay ka ahayeen wax usoo dhawaa kara lama arko injirle iyo nin walba wax usoo dhawaa kara lama arko bal waxaa isku layseen bal cudurdaar iyo justification bal u keena le baqaa bacduhum calaa bacdin iyagaa isku qooqay qabiil iyo qabiila loo kala qaybsama haddana sabtaray baa loo kala qaybsoo maaha falam yarcow calaa bacdin ma gatay falam yarcow bacduhum calaa bacdin qolo qolo xaq dhowrtay lama arko xididtinimo iyo xigaalo iyo qaraabanimo iyo islaannimo wax la isku ilaahay lama arkay seefta dhiiggaa la isu daray marka damban hadda magac diineedaba la isku dilo beenbeen ah faqad alxoo waxay noqdeen axaadiid wax lagu sheekaysto lagu maahmaaho oo dadka dhanba ay ku yaqsadaan birafci lqowl walkhafdi yacni markii hadalka kor loo dhigay markii hoos loo sheekaysanaaba waxay noqdeen wax maahmaahxun bay noqnoqdeen marka ilaahay mathalu sooy nagama dhigo ilaahay sharafta iyo diinta ciz allah na soo celiyo nacam maxalu shaahidka waxa weeye maa lahu min nakir macnaa inkirid uma sugnaanin ay dunuubtooda ay inkiraan ama qof inkiroo yidhaahda ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamaha ha joojinno dadka qof walbaa xisaabinin mala ee fa in caraduu hadda haddii ay xaqi ay ka jeestaan marka adoo u digay famaa arsalnaaka kuma aanan soo dirinoo calayhim korkooda xafiidan ku xafida oo iyaga oo camalka wanaagsan ku qasbiya iimaanka in calayka maa calayka korkaagana ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin maahan aayaddan marka nabiga waxay u tahay sabarsiin calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la leeyahay nimankan haddaad u digtay oo qur-aankii gaarsiisay oo wax walba aad u sheegtay mas-uul kama ihid inay toosnaadaan intay iimaan ay samaystaan ay camalkan mas-uul kama tihid adig waa uun udigi keliya ayagaa laga rabaa inay qaataanoo naftooda qof walbaa sacaadadiisa iyo shaqaawadiisa isagaa marka mas-uulka ah marka nabigaa la sabarsan waxa le adig waajibkaagi waa gudata ee qof walba marka inuu isdar yeelo qof qof mas-uula kama arko hadda qof walbaba aabba iyo hooyo iyo shiikhi midna iyo nabi ha isku halayni aabbaha iyo hooyo hadday waa wanaagga kuu sheegaan oo ambiyadii xaqa kusoo gaarsa oo culimmada diinta kuu sheegtay adaa iska mas-uula ama jannadoon ama naardoon adaa iska mas-uula qofkaa mas-uula lama arko maxaa kaa dhallinyarada waa inaad ku baraarugsaan tin ajanha iyo waa yaryarnaha iyo diintaana laku qabsa ma jirto caqli haddii aad yeelataan diintiina idinkaa mas-uulka ah hadhow haddaad dab ku dhacday aabbaa maaragtay ka mas-uula maadhaada dab meesha ladaa ku dhacda marka waa inaa istoosisaan haddaba ogaada nacam fa in acraduu hadday jeesaan famaa arsalnaaka kuma aanan soo dirin xafiidan xafiidan caleyhim ay caleyhim xafiidan mid ilaaliyo ayagoo mas-uulka oo wax walba ka celiyo sida ilmo yaroo maaragtay sana jira adiga xafiid kama tidi qofka haddaba caqlaysto mukalaf noqdo isagaa mas-uula in calayka korkaaga maa calayka intan macnaa maa wey maa calayka korkaaga maahan ila albalaaqu gaarsiin ma garat inaad gaarsiiso maana taasna waad ka soo baxday wa innaa anaku idaa adaqna alinsaana insaan bini aadamka haddaan dhadhansiino minaa xaggeena raxmatan raxmo farixa biha wuu qooqaya faraxa oo macnaa duqyaan ah wa in tusibhum hadday asiibtona sayi-atun dhibaato oo bimaa qadamad waxay kasbatay eydiihim gacmahooda ay sabab ay u yihiinna fa ina alinsaana insaankii kafuurun nicmadii hore wuu iloobaya ilaa ku kafrinaya marka waxaa laleeyahay insaanka asagaa dabci xun haddii loo nicmeeyo nicmadan ilaaha ku siiyo ku shukri ma yaqaano oo waa nicmadan waa lagu imtixaanaya haddaa ku shukrisana waa lagu siyaadinaya haddaa kushu waa lagu ciqaabiga ma yaqaano ee farax iyo qooq iyo kibir ou samaynayaa marka faraxa loogama jeedo oo suruurkii oo runta ahaye waa qooq iyo edabdarro iyo waxaana haystaa iyo ugufaan iyo ku samaynaya ee alxamdulilah ma dhahaayo isagoo qooqay marka haddii dembigiisa ay dhibaato ay kula dhacdo wuxuu leeya weligayba ilaahay noo nicmayna saanuu noo geli jiray wax khayra maana arkin waana laka gar daran yahy saasuu leeyahy nicmadii alla tii horena kuma shukrin dhibaatadaana kuma sabrin nicmadii horena waa iloobayaa ilaahay ugu nicmeeyey subxaana wa tacaala marka waa bini aadamka meel u roon lama arko allaahuma qofka mu'minkaa unbaa maanta ma arkaysaa garta nicmada ilaahay garta iyo midda bini aadamkaba garta oo sida uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr qofka mu'minka arrintiisu waa la yaabo arrintiiso dhan waa khayr in asaabatu saraa'a shakara fa kaana khayran lah hadday wax wanaagsan asiibaan intou ilaahay ku shukro ay khayr u noqonaysaa wa in asaabathu daraa'a sabara fa kaana khayr lahu dhibaata hadday ku dhacdana intou sabro ayuu sabarkaa ka faa'iidaysanayaa marka amaa qofka kale ilaahayna subxaana wa tacaala kuma shukriyo dadkana kuma shukriyo walidaalika nabigu calayhi salatu slam markuu gabdhihii badnaa uu ku yidhi tasadaqna fa innii ra-aytu kuna akthar ahli naar war gabdhayo wax sadaqaysta naarta adinkaa ugu badnaaye gabdhuhu caaqiliin bay ahaayeenoo gabarh caaqiladaa waxay weydiysay ogaatay horta nabigu inuu run sheegayo calayhi salaatu wasalaam oo naartaas loo badan yahay inay sax tahay gabadhu u badan yihiin haddana waxay garatay in ilaahay uuna dulminaynina ay sabab ay jirto markaase waxay tiri ma garatay walima yaa rasuul allah naarta maxaan ugu badanay gabdhuhu ugu badan yihiin gabdhahoo dhan ma wad ah laakiin waa kuwii sifaadkaa ku sheega waxau dhahay ina kuna tukirna shikaayat sheegashada iyo dayradaa baanta waa dayro badantihiin ma garatay wa takfurna alcashiira qofkaad la dhaqmaysaanoo gaar ahaan zawjka ama waalidka nicmadiis waa ku shukrisaaho low ixsanta ilaa ixdaahuna dahra haddaad midkood aada weligaa u nicmayso maalinna aada xoogaa ay kaa garato waxay laaysaao dhahay maaragtay maa ra-aytu minka khayran qad weligayba khayrkaa ma arkin marka waa dadka badankooda ragga laftiisa waa ku badan yihiin soomaalida waa ku yidhaahdaa amaal in gudata waa badantahay laakiin inta maaragtay ka shukrisa ha amaal inta gasha waa badantah laakiin inta gudata waa yartaha bal dadka waxaa ku badan jazaa-u sinimaar waxaa la yidhaahda sinimaarku waxuu ahaa nin oo dhismaha aada u yaqaano guryaha qorxiya mid boqoraa wuxuu ihi guri ii dhis gurigii markuu u qorxiya villadii u habeeyey ayuu wuxuu ka cabsaday hadhow dad kale guryo ka qorxo inuu u dhiso aasuu markuu dhameeyo sartii kasoo tuuraa la yidhi marka dadku jazaa sinimaarkaasuu badan yihiino waa ninkii ciirtaada dhamaacaydaada yaqaano waa iyo gale ittaqi shara man axsanta ileyh bal qofka u nicmeeya ay dadku ugu daran yihiin ama hadhow waa xaasidayaan ama hadhow ceebihiisoo maaragtay faafinaya waxyaalahaas ayaa marka ugu badan taasaa marka la diidaya marka nabiguna waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yashkur illaah ma laa yashkur innaas qofkaan dadka u amaal celin oon ixsaanka dadka ictiraaf ee rabbigiisana ma aqoonayo marka macnahaas in marka la iska jiro oo kufraanka nicmada la iska jiro ilaahayna nicmadiisa lagu shukriyo dadka ilaahay oo sabab nicmo kaaga dhigana lagu shukriyo qofka cilmi ku bara ma garata weliba culummada cilmiga laga bartaa ugu weyn iyo ambiyada waa kuwii saxaaba dhihi jiray jazaaka allaahu jaza allaahu canna muxamadan khayra maa jaaza nabiyan can ummati ilaahay ha u jaazeeyey nabi maxamed intuu nabi ummadiisa ka jaazeeyey ilaa hanuunkoo leeyihin wax layihin lama arko saxaabaduna ee taabicuuntuna saxaabadu waa kuso culimmaduna sidoo kale beryahan waxaa soo baxay waxaa la yihahda kufraan alculamaa iyo shatmi in culimmadii kii waxaa la baray marka wax la barto laga xabaayiibsado in cay loogu bedelo dadka maaragtay lagu diro websaadyo inta loo furto la caayo yar waxuu sheegay maalbeed nin maaragtay wadaad iska dhigayo ee culimmadii soomaalida ragga ugu roonay axaadiidta dhahaya waa firaqdii maaragtay weliba ahluna oo toddobiya kow iyo labaatanka ka mid yaho bimacnaa ahlunaar camal acuudu billah nin culamaha cilmigiisa la yaqaan marka waa shar waayahan soo daris ilaahan ka magangalnay aada hala isaga jira walciyaadu billah sababtoo qofkii hanuun iyo cilmi sabab kuugu noqday somaali waxay dhihi qofkii qur-aanka baray afkayga xaaraanta ka gooy fidro wanaagsana ahe marka qofkii afkaaga xaaraanta ka gooyey oo qur-aanku baray ama cilmigiiba ku baray oo qur-aankii macaanidiisii iyo axaadiisii iyo tawxiidkii ku baray berri in cay loogu afgudo dadkaasoo kale aaday khatar u tahay diintaan dhaaf diinta ilaah uma barakeeyo subxaana wa tacaala iyaguna meel xun ay ku dambeeyaan haaliban dadka culummada caaya waxau dhahay ibnu casaakir dadka culummada caaya buu dhahay intaysa dhibanaa qalbiga ilaahay ka dilaaho hadda markuu culummada uu caayaayo oo weliba dad waxbaray uu caayaayo hadda qalbiga ilahay waaba ka dil low qalbiga ilahay uu ka dil maba ku dhiiradeen sababto qof walba oo fidra qofkii alef waxmala kuu caami bari karta fa kayfa qof tafsiir ku baray xadiid ku baray caqiidadii ku baray ilaahay iyo sifaadkiisa waxa u waajibo ku baray xuquuqulmustafaa ku baray sala allahu calayhi wasalam aakharay wax loogu caanfasha ku baray waa kufraanka midda ugu xuno aada iyo aada ugu liigta zamankaana waxaa laga dhigtay mabda-aba laga dhigtaba kooxa isu biirsato waxoodaba afar labaatanka saac culumacaay iyo hebel isqaadi iyo irfac fulaan wa asqid fulaan in allaha huwa alkhaafid araafic wa ilaaha wax khafdiyo oo rafciyo marka aada ha looga digtoonaado aada iyo aada ha looga digtoonaado bismi llah ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala wa inaa anaku idaa adaqna alinsaana insaanka haddaan dhadhansiino minaa xaggeena raxmatan raxmad farixa biha wuu ku farxayaa wa in tusibhum hadday asiibto ay ku dhacdona sayi-atun dhibaato ay soo gaarto oo weliba dulun ma ahane waa bimaa qadamad waxa bimaa bisababi maa qadamad waxay hormarsatay aydiihim gacmahooda fa ina alinsaana insaankii kafuurun waa mid kufriyo nicmadii horo ilaahayna wuu diidaa mid dambeo faraja inay u imaanayso intou sabrana ma sugaaye hadhowna wuxuu leeyahay balaayaa nagu dhacdo weligeen bakhaar ilaahay kama heli hadduu hadda ilaahay ku kufriyana insaanka nicmadiisa inuu ku kufrinaayo ou diidayo kufriga waa daboolid waayo nicmadii oo la daboolo waa min baabi ola alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala lilaahi bay u sugnaatay mulku samaawaati samadaha mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa yakhluqu wou abuuraa maa yashaau ciddou doono maa yashaau wuxuu rabou abuuraa yahabu wuxuu u hibeeyaa ou siiyaa liman yashaau ciddou doono inaahan dhadig iyo gabdhou siiya wayahabu wuxuu u hibeeyaa ou siiyaa liman yashaau ciddou doonana addukuura wiilalbou siiya ow yusawijhum ama waa isugu darayaa dukraanan wiilal iyo wa inaathan gabdho isugu darayaa wayajcalu wuxuu u yeelayaa wayajcalu wuxuu ka yeelayaana man yashaau ciddou doonana caqiiman madhaliisuu ka yeelayaa innahu allana caliimun ku aqoon badan weeyo qadiirun ee maanta ma arkaysa wax awooda aayadahan waa aayada cajiib badan weli mushrikiintaa lagu radinayaa oo waxaa lagu tusayaa sida ibnu cadiyo uu yidhi waa aayaatu ictibaarin daalatin cala alqudrati waalmulki almuxiid aayadaad lagu cibro qaatoo ku tusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo boqortinimadiisa oo wax walbaba ilaahay uu hareereeyey wa ana mashii'atahu tacaala naafidatun fii jamiici khalqihi in khalqigoo dhan inay mashiicada alle iyo arrintiisu ay ku fulayso iyo fii kulli amrihim arrintoodoo dhan inay mashiicada alle subxaana wa tacaala iyo qadarkiisa uu ku fulaayo oo ma garatay oo markaa wax sana asnaamta iyo ilaahay keyrkiisa wahaadaa laa madkhala lisanamin fiihi sanam iyo ilaahay keyrkiisa cid la caabuday owliyana shuqul kuma laha fa ina aladii yakhluqu maa yashaa wayakhtaricu ma garatay allaha wuxuu raba abuuranayo wuxuu raba ikhtiraacana ikhtiraca waa wax cusub oo la keeno inamaa huwa allahu subxaana wa tacaala isaga keligiisa wey asagaa maanta ma arkaysaa in la caabudo astaahishaaho in la caabudo asagaa astaahila asagaana khalqiga subxaana wa tacaala wax u qaybiyo arsaaqdiiyo owlaadaba asagaa u qaybiyo cidda ou doono allahu subxaana wa tacaala gabdhou siinaya gabdho maxdi oon wiil ku jirin cidda ou rabana alla subxaana wa tacaala wuxuu siinaya siinayaa wiilal oon gabdho ku jirin qofkou rabana maanta waa isugu darayaa qofkou rabana gabar iyo wiil midna ma siinaya xaqiim oo madhaliisaho ka dhigaya soo maa marka gabdhaha lagu bilaabo waxaa la yidhi yahba liman yashaau inaatha waxaa loogu bilaabay gabdhaha in ihtimaam la siiyo oo gabdhaha la sharfo oo waalidku liyahtama al aabaa'u bisawnihinna walixsaanu ilayhinna labada waalid iyo dadka walaalaha inay gabdhaha ay ka murgaan oo ixsaan sameeyaan walidaalika nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam man ubtuliya min hadihi albanaati bishayin fa axsana ilayhinna kunna lahu xijaaban min annaar qofkii gabdhahan lagu imtixaano qayb ka mida hal labo saddex iyo wixii ka badan ee markaa qalbi furan kusoo dhaweeya gabdhihii aan waxba ka hagran ee ma gabaraa ma gabaraa aan dhihin ee u ixsaan sameeyo oo tarbiyeeyo ee weji furfuran kula dhaqma ma garad ee aan wa-di ku samaynin oon duugin ama aan u darnaanin ama hooyooyinka markay gabdho dhalaan aan ku furin soo maaha qaaraa ku furaya markay gabdho dhalaan na anigu ibadii aan ku yiri maadigaa dhisbadii ku adabka soomaalida waa taqaanin soo maaha nabigu waxuu dhahay kunna lahu xijaaban min annaar naartay xijaabkaaga yihiin soo maha mar wixii adigaba adduunkana gabdhuhu waa barako nin ibnul asqac layidhaha wuxuu yidhi min yumni lmar'ati tabkiiruhaa bilunhaa qabla dakar haweenta haddaa guursatid barakadeeda iyo qof bayxaaba inay tahay waxaa ku tusin hadday gabar ku curato anaguna gabdhaha markay ku cararto dadku waa necban yihiin badankood soo maha marka gabadhaasi gabar ku curataba waxay ku tusinaa layidhi inay barako ay leedahay bayxaw ay tahay soo maaha sababto dad badan wiilasha xoogaa kibir badanay u keenaan haweenta xoogaa marka dhowr wiil isku xajiso waxay u malaynayaan inay saydaro ninka ay ku leedahay marka kibiray u keenaan usrada ma garata laakiin gabar hadday ku cararto xoogaa tawaaducaa jira iyadii lafteeda ma iskibrinayso ninkii marka hadduu nin edebla ou yahay oo caqli leh reerkaas badanaa marka waa u dhaqmaya laakiin xoogaa dhowr da-aad wiilasha warka isugu xisaan qofka aan iimaan lahayn iyaduna waa iskibrinaysaa hadhow dhibaataa dhici karta ilaa hadhow takaburka waxbaa dhibaato badan ayuu marka u keenay marka alle qudradiisa waay subxaana wa tacaala inuu ciddou rabo marka qof walbaa wixii la siiyo haddii waxaas waxay jecel yihiinoo sida qaalibka dadku wiilasha waa jecel yihiin inaysan dhuqyaan iyo fitno iyo kibir aysan ku noqon haddii gabdho la siiyana oo qaaliban dadku xoogaa sibay isu madulmeen markay ku dhalaad waa dabeecada bini aadamka laakiin inuu taa uu la dagaalamo oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu siiye uu ku shukriyo wax caaqibada iyo barakada ma yaqaano oo gabdhaha u ixsaan sameeyo oo qalbi furan oo sidoo wiil ugu roonaan lahaa ka daran uga roonaado oo waxbarashadooda iyo tarbiyada uu ku dadaalo badanaana biriga gabdhaha ku badan gabdhuhu hadday qoys wanaagsan ay ka dhashaan oo waalidku ay dad muxaafidiin oo khayr la yihiin badanaa gabdhaha bay-ada guriga kama baxaan laakiin wiilku meelahaas intou marmaro waxaan guriga oolin iyo balaayo inuu soo qarta jumtaa dhici karta balaayo ou keeno ilaa suuqaasoo maraya lakiin gabdhaha hadii markao la xaafido edabdarro badanaa ma sameeyaan gabdhaha khariban haddaad aragtid waa gabdho gurigii lagu dayacay oo gurigii tarbiye islaamiya iyo maaragtay xishood iyo maaragtay maaragtay gabdhaha iyo raggoo la kala sooco aysan oolin amaa gabar guri muxaafido dad wadaada oo ilaahay yaqaano akhlaaqda ku dhex korta haaliban waxay u badan yihiin inay akhlaaqda ay guriga ay maaragtay ay qaataan oo gurigooda ay sameeyaan mar gabdhaha yaan la nucin insha allahu tacaala miithaalkan ilaahay uu noo miithaaliyey de dadkana waa u badan yihiinba oo xaaladu waa saas qof gabdho keliya leh qof wiila leh qof la isugu daray iyo qof caqiima ambiyadana miithaalkaasoo dhan waa dhacay oo qof wii gabdho keliya leh luut ayaa lagu sheega gabdhow lahaa wiilal lama sheego qof wiilal keliya dhalana nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam qof wiilal iyo gabdho la isugu daro ambiyada ka midana waa nabigeena calayhi salatu wasalaam wiilina waa lahaa gabdhana waa lahaa inkastoo wiilashiisu asagoo nool ay wada dhinteen baabi umbi sala allahu calayhi wasalam qof aan ilmaba dhalinba wiil iyo gabar midnana waa yaxya iyo ciisa calayhim salaatu wasalaam ilmaba ma aysan dhalinoo ilmo kama aysan tegin marka waa tamhiilka wada lilaahi ilaahay buu u sugnaaday marka allaha saa wax u kala hibeeya ee qofka madhaliiska qof ilma sii kara aysan jirin ee qofka ilaahay u qadaro inuu gabdho keliya oo dhalo qof wiil sii kara oosan la arkin qofka wiilo loo soo qadaro hadduu u booyo gabar wax sii kara aan la arkin madhaliiska si kasta hadduu sameeya boqol dabiib ou la xiriiro gabarya wiil uusan heli karin ilaaha tasarufkaa iska leh oon arrintiisa la bedeli karin oo koonkan ku tasarufa huwa almustaxiqu lcibaada isaga keligiis in la caabudo waa lilaahi allay u sugnaatay mulku samaawaati samadaha mulkigooda iyo lahaantooda iyo wal ardi dhulka saa darteed yakhluqu wou abuuraa maa ishaaw ciddoo waxuu rabou abuuraa marka qudradiisa naafidka waxaa ka mid a yahabu wuxuu u hibeeyaa ou siiyaa liman yashaa cidou doona inaathan gabdho wayahabu wuxuu u hibeeyaa liman yashaa cidou doonana adukuura wiilal ayuu u hibeeyaa ow yusawijum wuxuu isugu darayaa dukraanan wiilal iyo wa inaathan gabdho wayajcalu wuxuu ka yeelayaa man yashaa cidou doonana caqiiman madhaliis buu ka yeelayaa inahu allana caliimun ku cilmi badan wey oo qofkuu gabdho siinayo qofkuu wiilal siinayo qofkuu isugu dara qofkuu caqiim ka dhigaayo waxa weeye iyo waxa u munaasaba uu ogyahay xaqadiirun haddana awoodo waayo wuxuu rabana cilmina waa u leeyahay qof walbaa wuxuu astaahilo inuu siiyo qudrana waa u leeyahay wamaa kaana uma sugnaanin libasharin bashar uma sugnaanin an yukalimahu llahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo maahan oo uu ku ilhaamiyo ama ru'yo ku tuso ow min waraai xijaabin ama xijaab gadaashiisa oo kula hadlo sidoo muuseba kula hadlo ow yursila inuu diro rasuulan rasuul malaga inuu soo diro oo fa yuuxiya u waxyooda nabiga biidnihi idankiisa maa yashaa wuxuu doono ilaahay idankiisa u waxyoodo inahu allana caliyun ku sarreeyo weeye xakiiman oo xikmo u saaxiiba halkaana markii gaaladu waxyiga iyo waxaas ay ku shakiyeen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waxyiga xaqiiqadiisaoo ka waramaya oo waa maxay alla subxaana wa tacaala markuu u waxyoonayo basharka ma garate siyaalaha soo socotou kula hadla si kale kulama hadlo waa dhowr dariiqoo soo socota ilaa waxyan inuu u waxyoodo maahan maa yukalim ilaa waxy oo waxyiga macnaa dariiqu lilhaam ama ru'yo lagu tuso oo ru'yadu waa nooc min alwaxyi wey ru'yat lambiyaa waa xaqun waay ama waa ilhaam oo sida nabiga uu yidhi ina ruuxa alqudsi nafatha fii ruucii ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha waajalahaa faataquu allaha waajmiluu fi alab ruuxa alqudsi waa malaku jibriile wuxuu nafteyda ku afuufay ruux macnaa nafsi waayo wuxuu ii sheegay uu ii waxyooday oo nafteysa uu ku soo afuufay ana nafsa naf lan tamuuta inay dhimanaynin xataa tastakmila risqaha wa ajalaha ilaa waxay cuni lahayd iyo ajasheedaba ay dhammaysato ee haddaba dadaa xaaraan ku doonaya fataqullah ilaahay ka baqo wa ajmiluu fi alabi qaabka risqiga u raadsanaysaan qorxiyo weji xalaala ku raadsada kollay adoon waxaaga dhammaysanoo calafkaaga dhammaysan ma dhimanaysidii si wanaagsan calafka u raadsada saasuu leeyahay nabiga caleyh isalaatu salaam maxalushaahidku de waxaa weeye in kasabka xaaraanta la iska dheereeyana waa ay ta maxalushaahidka waxaa weeye waa nafad fi ruuc qalbiga uga afuufay marka qalbiga ayaa looga ilhaamiyey tan kalena waa ru'yada oo ru'yada ambiyadu waxaa weeye waa xaq waay nacam laba ma tahay ow min waraa'i xijaabin ow ilaa min waraa'i xijaabin inuu xijaab gadaashi kala hadlo oo xijaab allah iyo rasuulkiisa u dhexeeya waa sida muuse loola hadlay waa oo muuse xijaaba u dhexeeya marka alla hadla waa kii yidhi qaala rabbi arinii andur ilayka ilaah iskeetus aan ku arka qaala lan taraani may arki karta adduunyada walaakin undur ila jabali boortaa bal fiiri fa in istaqara hadduu buurtaa ay sugnaato ilaahay aragtidiis ay xamisho fa sawfa taraani adna waa y arki kartaa falamaa tajallaa rabbuhu liljabal ilaahay buurta markuu isku muujiyo xijaabkii uu ka wareejiyey jacalahu dakan buurti waa burburtaba wakhara muusaa saciiqan wasuuxa macnaha adduunyada ilaahay aragtiisa lama xamili karo wuxuu dhaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam alle xijaabuhu nuur xijaabkiis waa nuur low kashafa can alxijaab hadduu xijaaba ka safay lahaa la axraqat sabuxaati wajhihi mantaha ilayhi basaru wejigiisa nuurkiis wuxuu gubi lahaa wax alla wixii ilaahay ou arkay haddii ilahay wax ka qarsoon maa jira adduunka o dhan oo gubmi lahaa marka lama xamili karo nabi muuse waxaa la ma xamili karta dag kana noqone buurtaas day xamili weysa laakiin aakharo khalqiga intaan waa ka xoog badan yahay marka min waraa'i xijaab ayuu kala hadlay soo meeqo waayo laba sad laba soo maaha oo yursila rasuulan rasuula u diro sida jibriil nabiga loogu soo diray ambiyada fa yuuxiya wuxuu u waxyoonayaa biidnihi idankiisa markaas biidni illaahi maa yashaa wixii uu doono sida wanajmi loogu sheego oo kale jibriil waa usoo dhawaaday waa arkay waa u waxyoonaa qaabkuu jibriil ugu yimaadana nabigu laba shay ou sheegay ayaana wuxuu dha yaatiini mithla salsalati aljaras sida maaragtay gambaleelka oo kale jarrag ayuu ugu imaanaya wa huwa ashaduhu calaya waa midka igu daran oo xoog a loo qabana nabigu oo dhidid ka imaanayo oo hal haddii uu saaran yahay rati ratigaas ma xamili karo dhulku ku fadhiisana zeyd ibnu thaad wuxuu dha isagoo bawdadeeda barkana loo waxyood bawdada inay kale baf tiraadaan ka boqow dheh inaa sanulqi calayka ish qowlan thaqiil marna wuxuu yidhi wa axyaa markaasu wuxuu dhi fayafsimu canii waqad wacaytu waqad waciituhu maa yaquul wacaytuhu maa yaquul wuu iga go-ayaa waxyigii wuu dhammaanayaa anoo wixii xafiday wa axyaa marna wuxuu iimaanow dhahay yaatiini ka rajul fa yukallimunii caadi sida qof qof la hadlo calaa suura dixyat alkelbi ugu imaan jiray jibriil oo nin qurux badan buu ahaa radi allahu canhu marka taas dhib ma laho dhahay taas ugu fudud fa yuuxiyu waxyoonayaa biidnihi idankiisa maa yashaaw inahu allana caliyun ku maata sareeya waaye xakiimun oo xikmo u saaxiib idan halkaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu barayaa duruqul waxy sida ambiyada waxyigu ugu yimaado nagu baraya waana cilmi weyn ilaa waxyiga annaga wax naga qarsoon waay waxyiga waxaa iclaam khafi waay sababtoo nabigu waa loo waxyoonaa adiga ma taqaanid wax loo sheego inuu asagoo kuu sheego maaha saxaabadiioo ag dhooban aa loo waxyoona ama aayad qor-aan ama xadiidaa loo waxyoona ilaa axaadiid badna waa loo waxyooda soo maa ilaa uu nabigu ka akriyo ma yaqaanin dadka la joogo maqlaayaan iyagu sababto nabigu khaas ku yahay alayhi salaa ambiyadu khaas u yahay wamaa kaana uma ahaanin libasharin bashar uma sugnaanin oo suuragal uma ahaan an yukallimahu llahu ilaah inuu la hadlo ilaa waxyan waxay inuu kula hadlo maahan oo waxyigaas waxaa soo gelaya ru'yadii iyo ilhaamkii sida ina ruuxa alqudsi nafatha fii ruuci waa inaa saa u kala barataan ow min waraa'i xijaabin ilaa an yukallimahu inuu la hadlo maahan min waraa'i xijaabin xijaab wax teed ah gadaash sida nabiyullaahi muuse lala hadlay ilaa markii ila uu la hadla u waxyoonaayo xijaabaa u dhaxeeyey markuu codkii alla maqlou yidhi aan kula arka ilaah saalitan suuragal kumaan ma xamili karti sababto ilaahay hadduu xijaabka iska fayda adduunka dhan caalamkana wuu gubaanayo nacam ow yursila ilaa an yursila inuu soo diro maana rasuulan rasuul ou soo diro sida jibriil oo kale ambiyada loogu soo diro oo fa yuuxii u waxyooda biidni idinkiisa maa yashaau sida uu doono jibriil markuu waxyoonaya waa labadii siyood ou nabiga uu sheegay inuu sidii nin iigu yimaado ila sheekaysto marka soo maahan sida xadiidka cumar baynamaa naxnu maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam ee u yimid jibriil ee nabiga su-aalihii iimaankii islaamka uu weydiiyey saxaabadu waa arkayeen markaas laakiin ninay u maleeyeen kabacdi markuu tegay oo dhaha war ninkii mataqaana ilaa hadlaya may haadaa jibriilu ataakum yucallimukum diinakum marka suuratu rajul nin qurux badanoo dhar cadcad wato hadda aada moodo in maaragtay uu meel dhow ka yimid ma garat ayuu ugu yimid marka marna waxay ugu imaanayaa sidii maaragtay danan camal oo kale markaasaa nabiga dhan waa la qabanayaa marka xog ah waxaygu markaa u qabanaya marka fa yuuxii u waxyooda biidni idinkiisa maashaa wuxuu doonay inahu allana caliyun ku sarreeya xakiimun xukm u saaxiibi wa kadalik marka ambiyadii markii la sheegay qaabka loogu waxyoonaya waxaa la yidhi adigana waxyigaagu qaababkaas unbuu ka mid yahay wa kadalika ay kamaa uuxiya ilaa man kaana qablaka min alambiyaa dadkii ambiyadii kaa horreysay loogu waxyooday ayaan uuxaynaa ileyka waxaan kugu waxyoonay ruuxan ruux oo macnaa qur-aankiyo oo min amrinaa arrinkeena iyo waxyigeena ka mid ah qur-aanka waxaa ruux loogu sheegay bimacnaa sida ruuxdan caadigaaba uu jismi ugu noolaado qofka hadday ruuxda wax waa meydaa laleeyahay soo maa qofkan haddii diinta laga saaro waa meyd bal soo arka gaaladan iyo waxa fujaarta ma ruuxay leeyihin bahaa-im soo maa marka weliba hadda hadda ana waxaan arkayna qof uun xoogaa iska wadaadahooda iska laakiin haddaan saxaabadii iyo culimmadii ajilada haddaan arki lahayd maxaa uma leed ama ambiyada arki lahayd dadka ruuxooda qur-aanka si dhab ugu noolaad haddaa arki lahaydn maxaa u malayn lahayd nacam maa kunta ma aadan ahayn tadrii mid ogmal kitaabu kitaab wax la yidhaahdo walal iimaanu iimaanka macnaa tafaasiishiisa ma aadan ogeyn waa nabiga qalbigiisa waa wanaagsanaa asnaamtay waxaas waa necbanaa xaqa iyo khayrka waa kii iska tacabudayo ilaahay baa iska caabudayo laakiin iimaanka iyo tafaashiishiisa iyo axkaamtan waxba kama ogeyn intaan loo waxeeyo walaakin jacalnaahu waxaanu ka dhignay qur-aankii oon kugu soo dejinay nuuran nuur oo nahdii aan ku hanuuno bihi nuurkii man nashaaw ciddaan doonno min cibaadina addoommadeena ka mida wa inaka adiguna bisababi haada alwaxyi latahdii dadka waxaad u hanuuninaysaa ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan waajidkii siraad illaahi ka bedel siraadan mustaqim ka bedel siraad illaahi jidkii alle alladii allihii lahu maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iska lahaa iyo wamaa fil ardi dhulka waxa ku sugan iska lahaa alaa hoy waryaadahoy soo jeesta ilallaahi intii ka ah ayaa tasiiru lumuuru arrintay u ahaanaysaaho asagaa qiyaamo loo tegaya dadka la bixinayo meeshan waxaa ku sugan aayadahan awalan allah subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa in la sugo iyo qudradiisa iyo ruubiyadiisa iyo sifaadkiisa in la sugo waxaa ku sugan ihbaatu lwaxyi waxyiga in la sugo waxaa ku sugan ma garate ihbaatu nubuwati muxamedin sala allahu caleyh wasalam nabinimadiisa iyo risaaladiisa in la sugo waxaa ku sugan in la sugo qiyaame iyo ilaahay subxaana wa tacaala beri in la hortegayo aayadahan macaasay u gaaban yihiin waxaa ku sugan oo kale qur-aankan balaaqadiisa iyo qiimaha uu leeyahay ruux ayaa laga cabira bal ruuxdan waa ka muhiimsan yahoo ruuxda hadday qofka faaruqdo dee dhibaatada adduunyadu ka raaxaysanaya laakiin qur-aankan hadduu ku faaruqo adduunkana dulyo qof ku noolaanaya aakharana jahanamo iska xaadirinaya walciyaadu billah nacam marka aayado cajiibla waa waxaa kaloo ku sugan nabiga calayhi salatu salaam inuu jid toosan oo ku hanuuneeyo weliba jidkii ilaahay uu ku hanuunaya arrihii cirkii dhulka lahaa saa darteed yajibu itibaacu mutaabacada rasuulka caleyhi salaatu salaam inay waajib taha ku sugan wakadalika ay kamaa awxaynaa ilaa man kaana qablaka min alambiyaai saan ugu waxyoonay oo duruqdaas kale aan ugu waxyoonay ayaan awxaynaa ilayka adigana ku waxyoonay ruuxan ruux oo min amrinaa ka mid ah oo nabiga duruqdoo dhan waa loogu waxyoodaa la yidhaahdaa inta kale hadda ilhaamka iyo ru'yada iyo irsaalul malk waa bacaad haminkii micraajkana ilaahay wau la hadlaa la dhahaa oo salaada ilaahay baa kula khidaabay subxaana wa tacaala oo alla la hadla nacam oo culamaa kufas fa awxaa ilaa cabdi maa awxaa ilaahay inuu addoonkiisa maxamed u waxyoodo oo la hadlay haminkaa micraajka culmo badanaa ku fasirta sidaan ombiyadar ugu waxyoonay oo duruqdaa kala duwan ayaan ooxaynaa ilayka waxaan kugu waxnay ruuxan ruux iyo nolol oo min amrinaa annaga waxyigeena ka ahaatay naxariis alle maa kunta ma aadan ahayn tadrii mid og hadda ka hor mal kitaabu kitaab wuxuu yahay walal iimaanu iimaana ma aadan aqoon walaakin jacalnahu annagaa waxaan ka dhignay nuuran nuur oo nahdii aan ku hanuunayno bihi asagaba man nashaaw ciddaan doono oo min cibaadina addoommadeena ka mida wa innaka adigu latahdii waxaad ku hanuuninaysaa ilaa siraadin jid mustaqiimin toosan siraadillaahi jidkii siraadillaahi alla jidkiisii alladii kaasoo lahu u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha waxaa ku sugan iyo wamaa fil ard dhulka waxaa ku sugan alaa ilallaahi ilaahay intii ka ah ayay tasiiru lumuuru umuurtay u ahaanaysa